Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Jubbaland Ismaaciil Axmed Aqra siiya garoonka diyaarado Sayid Maxamed Cabdulle Xassan ee magaalada Kismaayo ka dhow ayaa wafd ku dareera Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee WHO. Soo dhaweynta Kureed wasiirka iyo wafdiga ayaa kormeerayaal ku mid ah xarumaha caafimaadka Nkubing ee magaalada Kismaayo. Wasiirka ayaa kulanka Kureed iyo waliba warfidinayeenka goobtiisa kala hadlay isagoo ka warbixiyay muhiimadda wafdigu u sahamboqday magaalada Kismaayo.
oo ka kooban wafdi ka socday xafiiska qaramada midoobay ee Geneva iyo wakiilada hay'adda caafimaadka adduunka ee dowladda Soomaaliya u jooga halkan iyo wakiiladii u fadhiya hay-adda caafimaadka adduunka dowladda Jubbaland waxay soo kormeereen oo ay u kuurgalayeen meelaha hay-adda caafimaadka adduunku ay ka caawiso dowladda Jubbaland dhinaca caafimaadka waxay soo booqdeen isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo oo ay dhowr maalmood ka booqdeen meelaha ay booqdeen waxaa ka mid ahaa shaybaarka waxaa ka mid ahaa cudurada faafa xarunta cudurada faafa meelo badan oo maxaa la dhahaa oxygen plantiga ama meesha lagu diyaariyo haw- hawada oxygenka ee dadka neefsashadu dhibka ku tahay ay isticmaalaan waxaa kaloo ay soo booqdeen m c h ka ama xarunta caafimaadka ee midnimo oo xaqiiqiyan ay ku arkeen baahida caafimaad ee ka jirta Jubbaland faraheeda macnaa dadka isugu imaada maalin kasta xarunta caafimaadka iyo serviceska loo samayn karo ama adeegyada loo samayn karo siday u xadidan yihiin waxaa kaloo ay soo booqdeen wasaaradda xarunta wasaaradda caafimaadka oo aanu ugu soo jeedinay baahiyaha jira ee caafimaad baahiyaha caafimaad ee Jubbaland waxyaalaha ay naga caawiyaan waxyaalaha aan isla qaban karro oo hadda priority-ga ama muhiimadda koowaad u leh dowladda Jubbaland aad bay ugu farxeen waxaan siinay warbixin kooban oo really tusaysay baahida runta ee caafimaad ee ka jirta Jubbaland iyo siday u kala siday u kala priority u kala tahay ama siday u kala muhiimsan tahay wax ka qabadkeedu gaabiska jira oo u baahan in wax laga qabto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa aad bay ugu qanceen aad bay ugu farxeen waxay kaloo booqasho ku tageen guriga xafiiska madaxtooyada Jubbaland oo ay kula kulmeen madaxweyne ku-xigeenka labaad ahna kusimaha madaxweynaha suldaan cabdiqaadir xaaji oo ay warbixin ka siiyeen meelihii ay soo booqdeen iyo siday ugu faraxsan yihiin waxyaalihii ay ku soo arkeen iyo shaqaalaha professionaliska ah ama ku wanaagsan shaqadooda oo ay ku soo arkeen wasaaradda caafimaadka iyo siday u tuseen baahiyaha jira